على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal intaanan kitaabka bilaabin kolle kelimaad yar oo kooban oo kitaabkan ku tacalluqsan baan yar horreysiin doonaa marka hore sidaan subaxdii dhaweydba sheegaya kitaabka meelaan iska soo qabtaan garan waayey oo ishkaalka jira dee kutubtiibaa magaalada lagaba waayey yamanna waa laga soo waayey intaa yaray hore timi mooyaane ama kitaabkii iclaamiye baa markaa dadkii dambe yamanee kasoo noqdayna ay dhahan kitaabkii ma hayno markaa taasaa ama kitaabkii aan kana joogsan kari waaye si bal markaa taasaa jirte laakiin waxaa laga yaabaa inuu kolley iska yimaado uuna waa la heli doonaa insha allahu tacaala kitaabka kitaabkuna kolley cinwaankiisu waa ashamaa'il almuxamadiya marka in yaroo kooban baan taas ka odhanaya horta waxaa le kitaabkan imaamkii shayirka ee tirmidi ayaa leh waana kitaab marka la ega gees axaadiiskiisu ma badno afar boqol dee kolley raqamyada inoo yaalaba midhar yar baa kaba dhiman afar boqol xadiis taqriiban buu noqon afarta boqol ee xadiis rasuulkii ilaahay unbay salawaatullaahi wasalaamu caleyh kuwa tacalluqsan yihiin shamaa'il markan eegnana waa jamac mufradku shimaal buu noqonayaa satii unbay waa isla mid unbay ku wada yimaadaan labada jamac bay ku wada yimaadaan ee macaani dhowray kelimadu leedahay dee bidixdan mala kaba naqaana iyo dhinaca waxawey shimaal waxaa kaloo ay tahay waa wixii dee ruuxu uu kulaamo uu kulansado ee sifaadkiisa iyo waxyaalahaasba ah kitaabkuna waxa weeye rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh shamaaishiisii sifaadkiisii hadday tahay abuurkiisa iyo suuradii waata ugu horreysiin doonaba hadday tahay akhlaaqdiisii oo khalqi iyo khuluq bay israaciyaan bee khalqiguna waa waxaan la arkaya ee muuqanaya ee suuradaasoo dee ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkii ilaahay jaanibkaasna uu kaba dhameeyey iyo hadday akhlaaqdiisii tahay mucaasharadii uu dadka kulaba dhaqmayay ehelkiisa saxaabadiisa iyo dadka kaleba umuurii kale kuma tacalluqsanaan libaaskiisii noloshiisii cibaadaadkiisii seexashadiisii waa adugu rasuulkii ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh sifaadkiisii khalqi iyo khuluqba lahaa mucaamaladiisii ilaahay subxaanahu watacaala khalqiga ehelkiisa umuurahaasoo dhan ayaa inoogu iman doona kolley wuxuu ku khatimi doonaana baabka uu dhigtay rasuulka ilaahay bal aragtida ama manaam laguba arko oo kale lixiyo konton baab oo umuurahaas ayuu ka koobnaan doonaa waa lixiyo konton baab ahamiyada kitaabku leeyahayna waxa weeye rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh ilaahay waxa uu jacaylkiisaba kuba xidhay itibaaca isaga la raacayo salawaatullaahi wasalaamu caleyh qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuuna yuxbibkum allah haddaad tihiin kuwa ilaahay jecel aniga iraaca isoo raaca markaa ilaahayna waa idinku jeclaan doonaa itibaaca rasuulkuna waxa weeye oo uu noqonaya dee waa wixii uu la yimi oo dhan oo lagu raaco wuxuu noqonaya itibaacu ta'asigii isaga lagaga dayanayay wixii lagaga dayan karo o dhan hadyigiisi iyo siiradiisi iyo dhaqankiisi iyo cibaadadiisi iyo mucaamalaadkiisii lagaba dayanayo waxaana ilaahay i laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatan xasana haddaba marka dee itibaaca doonayna iyo ta'asigaas oo kale waxay dee noqonaysaa in la ogaado rasuulka ilaahay dee sifaadkiisi iyo umuurihiisi iyo acmaashiisii oo dhan la ogaado si ta'asigaasina inoogu xasilo itibaaca ilaahay inagu jeclaanayo ilaahayna jacaylkiisa dee waxa weeyaan calaamo ana loo helo oo waa ahamiyada uu leeyahay arrinta kale meesha jirtaana waxa weeye rasuulka ilaah oo la jeclaada salawaatullaahi wasalaamu caleyh wax shaksi kastaba laasim kuba ah rasuulkuna uu yii laa yuuminu axadukum xataa akuuna axaba ilayh dee waxa weeye min waladii wa waalidii wannaasi ajmaciin waladkiisi iyo waalidkii iyo dadkao dhan ilaa aan noqdo iyo xataa naftiisii dee mid uu kaba jecel yahay iimaankiisu ma hagaagaya ama iimaankiisu ma taam noqonayo jacaylkii rasuulka ilaahay la jeclaadana dee waxa wasiilo iyo dariiqba u noqonaya ta'asigaas iyo garashada la garanayo sifaadkiisa fiicfiican ee uu kulansaday ama waxaa ku wada sugan imaka halkan xusnigiisii daahirka ahaa waana waxyaalaha layskuba jeclaado wax iyo xusnigiisii baabinka ahaa ixsaankiisii intiiba kuba suganoo bal markaa waxaan leenahay shamaaisha rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo kitaabkani kutubtii la dejiyey kuwii ugu mudnaa ee uguba horeeye uu yahay ama ugu mudnaana uu kaba mid yahay waxay dee wasiilo u ah ama dariiq u ah ba garashada la garanayo waxaa hadyigiisu ahaa iyo baltaas deesina waxaan kitaabkan kaba helayno oo kitaabkii baa dhammaantii umuuraha kuba tacalluqsanoo waa ahamiyada iyo mansilada uu leedahay guud ahaan horta shamaailku arrinta kale jirtaana culimmadu ilaahay kaba raalli ahaadee baabkaas ah ama rasuulkii ilaahay dee shamaaishiisa suuradiisii daahirka ahayd iyo suuradiisa baatinka iyo akhlaaqdiisi iyo wixii uu kulansaday kollay kutub kala duwan bay u dejiyeen ee kutubta laakiin kitaabka intan garanayna ugu horeeyey uguna bal markaa la eegona kuwa ugu ahamsanba ah waa kitaabkan aan hayno si ibnu kaiir iyo keyrkiiba ay yidhaahaan oo waa kitaabkan aan hayno ee tirmidi leeyahay oo kale ibnu kaiir baa wuxuu leeyahay kitaab isagana ee barhkood ay magacan u sameeyeen sababtu waa kitaabkiisana albidaaya wanihaaya ayaa wuxuu kasoo bilaaba nebi aadam waa socdaayo rasuulkeennii buu soo gaadha rasuulkeenna salawaatullahi wasalaamu caleyh markuu soo gaadhay dhalashadiisii ilaa dhimashadiisii siiradii oo dhan wuu ka wada hadlaa oo jaanib kastaba leh markuu taa dhammeeyo ayuu raaciyaa abwaab aada u muhima oo kan ugu horreysiiya waa shamaaishii rasuulka kitaabkan aan haynu asal kaba dhigtaa oo isagii dee intuu soo urursado wixii ayuu wixii ziyaade uu ku darayay ee uu kitaabkaa uu kuma kordhinaya kutubta kale uu kala soo qaadanayay buu raaciya bidaayana waa ka mid gaarna waa loo badduceeyey dabacaadkan kitaabka imanka lahayo midhanna waa kitaab dhan oo la socdo imanka dabcadan yar ee muddo jirmigeedu uu yaryahay waaba kitaabka qaybta labaad ee laba socoto waa taa bidaayaa kuma sugan markaasuu halkan horguma sheegaa kitaabkan ayuu sheegaa inuu tirmidi alifay oo deetu ka cabira faajada waa faad aadna waa u waan u faaideeyey isaguna talkhiiskaasuu leeyahay kitaabku marka ahamiyada uu leeyahay daraaddeed waxay keentay culimmadu inay aada ugaba shaqeeyaan oo dabacaadka matigee maanta dee waa taa aan la adhaybe laakiin siree la madbuceeye mar hore iyo mar dambaba aad bay u tacadudeen aimo kala duwana kitaabkan way sharxeen weliba majmuuca madbacaysan dee kolleyna insha alla ninkii helaana waa diran karaa walo imanka sharxyada qaarkood laga soo waayay yaman sharxyada waxaa kaa mida imaam ibnu xajar alhaytami soomaali ay aada u taqaanay fiqigii iyo dee minhaaj sharaxiisii laguba yaqaanay kolley iyo irshaadka sharaxii waa ibnu xajar alhaytami ayaa wuxuu leeyahay kitaab la yidhaha ashraf alwasaa'il waana kitaab mujalada waa kan aan hayeen gacanta kuba hayaba oo isagu sharxa kitaabka markii uu aqriyaya casharkiisiiba ahaa waxaa kaloo isaga waaba raggii dee kolley waa horeeyey rag ka horreeyeyna way jireen waxaa kaloo imaamkan shahiirka ee cabdira'uuf ilmunaawi laydhaha jaamicu saqiirkana sharxaysan sharax madbuucuu leeyahay waxaa kaloo iyadana isagana sharxay caliyulqaari isaguna sharaxiisu waa madbuuc intan ogahay waxaa kaloo nin dee jasus la yidhaaho oo bal matalan isaguna reer maqaaribada ahaa isaguna sharaxiisu waa madbuuc sulaymaan uljamal ninkan kitaabkan jamalka lehoo kale kaa warumahaya la madbuceeye sharax buu leeyahay waxaa kaloo sharaxiisu aadna u qayib yahay sababtu ragganu ka wada dambeeyey wixii iyaga kuwa sugnaada waa sheegay waa nin markay kutubta sharxayo ama xaasheynayo kolley malaataa mawhibo fiican uleba waa imaamka macruufkaee baajuuriya soomaaliya xataa dadkoodii aan kutub akrisanba ee shucarada aha barkooda shiciradoodii iyo gabayadoodii kuwa soo darsadeen ee la yaqaanay ee xaashiyadan shahiirkaa leh oo dee shicirada soomaalida gabayaashooda barkood baa dee baajuuri adigu kuwa soo darsay hadalladooda wuxuu leeyahay xaashiyo fiican oo almawaahib ludwiya laydhaa kole anigu dabcadan haystaa dabcaan dhowr iyo soddon sanood haysto waa intan haystay de waa dhowr iyo soddon sanood baan haystaa dee waxaana la madbuceeye mala waqtigaa waqti konton sanood ama lixdan sanood ka horreeyey oo aad bay u baalito waraaq waraaq bay ahayd imankaan isku yardhejinay laakiin imankaan maqlay in la madbaceeyey iyadoo si fiican loo madbaceeyey horta masar niman cajaladuhu dhegaysto naansaarag laakiin dee cajaladahaas aan ugu sheekh noqday oo masar joogay kutub ay iibiyeen buu ku jiray laakiin se igu soo diraan bay weli dee kari lahaayeen imankana waatan ismadani dhacday oo dhowaan baa la madbaceeyo kaleo waxaa shay aad u fiicanoo ibnu xajar kan aan hayo iyo qaari iyo munaawi iyo wuu ka wada dambeeyo markaa kolley sharxyadoodii zubdadood way ku sugantay gaar ahaanna kitaabka uu uu isagu ama xaasheeye ama sharxo ibaajuuri waxa lagu yaqaanaa inuu wixii loo baahnaaba inta badan waa taabtaa halkaas oranlayd waa loo baahan in laga hadlaba uu kaba hadlaayo taasu kollay aada uguma fiican yahay bal waxaan leeyahay kutubtaa badan baa jirta waxaa jira kitaab yaroo isna madbuuca oo hayaabo oo dahrulkhamaa'il laydhaha suyuudi leeyahay isagu ma weyna waana dariiqadii uu markuu sunanta iyo bukhaari iyo muslimba sharxay ayuunbuu maray oo xadiidkiibuu wax ka soo qaadanaya alfaaduu kaba sharxaya talkhiisna uu noqonaya sharax koobanna waaye laakiin dee kollay iskaba mufiida in mustafa cashuur laydhaahno masri ahaana kollay uu madbaceeyey oo dee kollay halkaasoo isagu dabcada dee adigu waa madbuuc isaguna kollay dee faa'iidun buu leeyahay kitaab faa'iide aan lahayn ma jiro waa mufiid waa suyuudi markaa talkhiiskiisii albani talkhiiskiisu waa matigan aan hayno laakiin axaadiisii mukararkaydna waa ka tegey asaaniidana waa gooyey bal markaa saa daraaddeed ilaa konton xadiis baa talkhiiskan uu leeyahay albani iyo kitaabkan aan hayna sidheeraanayano isagu markuu mukararkiiyo waxyaala xadfay saddex boqol iyo kontomeya isaga ay tahay talkhiiskiisu ee gees kalena asaaniiddii oo maanta aan u baahannahay waayo waa wax kale taasna waa xadfayo bal markaa kaleno kitaabkaa dee imaka ninka haysta axaadiista qaar mooye axaadiiste markaanu la soconayn baa jirta sanadkiina uu kaba maqnaanaya bal adigu taasna waa kitaabkuu kaba shaqeeyey imaamka muxadiska ama muxadiska dee shacirkee dhawaanta dhintay allahu naxariiste bal markaa taasi waa sababtu kitaabku ahamiyada uu leeyahay qiimaha uu leeyahay taasba weeye ama tirmidi waxay la sayna aan waxba tarjamo uga baahnayn oo dee waa imaamka kutubtan usuushae lixda ama haddii ibnu maaja laga reebo shanta ah mid ka mida leh kutubta dee sharqi iyo qarbi iyo dee caalamka islaamkaba kuwooda shurowday welibana kutubta kale aada moodo kitaab iskaba sharxan inuu yahay oo uu la dheer yahay aqwaasha culimmadu caddeeyo xagga madhabaha taraajim ragga magacyadooda u kolkol dee ruwaadii qabto xadiisku ku dadaalo darajadiisa inuu sheego bal awqaadda qaarkeed baryaan laguma waafaqinba umuro sidaasoo lo waa kitaabaad moodo kaba sahlan kutubta kaloo dhan ee bal waa imaamkaas ayaa leh tirmidan loo nisbeeyeyna kolley waa magaalo dee waqtiyadii hore ibnu baduuda iyo markay mareed aada u weynayd aadna u shuurowday laakiin waxa weeye kolley magaaladaas oo webigan jayxuun webi laydhaah dee malaa imaka aamu bay ku magacaabaan ama aamu daariya oo khuraasaan dalkii la odhan jiray xaggiisa bari ahayd ayuu meelaha isbugsataan iyo iska galaan afghanistan ayay tirmid adigu dhacaysay oo bal markaa meelahaas bay ahayd laakiin jaanibka isbugsataan ee xuduudda un kuba dhow afghanistan bay tahay ama dhinacaasay ahayd bal imaamku kaa weeye ee laakiin waxba isaga tarjamadiisa de waa imaam aan u baahnayn in la tarjameeyo wixii aan yar odhan lahaa kitaabku ahamiyada uu noo leeyahay rasuulkii ilaahay dee tacdiimkiisa iyo tawqiirkiisa oo dee inasaaranba ah maxabadiisa oo iyaduna wax dee waajib nagu ah iyadoo waxa weeyaan kudayashadiisa oo iyadana dee ruuxii mu'minka ahaa ciddii ilaahay rumaysnayd ee aakhirada iyaduna dee rumaysnayd dayashadiisu ay laasim kuba tahay bal dee camalfalkii diintaba noqonaya ayuu wasiiladii iyo dariiqeediiba yahay taasoo dee bal miisada uu leeyahay culimaduna ay ugu cinayoodeen ay ugu ihtimaameen inta ikhtisaarisana way badnayd sharxiidna inta aad bay igooga badayna intii madbuuc ahayd uman kaba sheegay taasba weeyaano taasuu yahay waa kitaab deebal mansilada iyo miisada ale ilaana waxaan ka baraynaa saawaca waa inoogu bilaabnay inuu inooguba dhammeeyo insha allah waxaanu noqon doonaa saddexaanay sabti iyo xad iyo siin baan geli doonaa iyo waqtigaas bal intii yar hordhacan u odhan laa taaba weeye baabu maa jaa fii khalqi rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam wuxuu baabaysan yahay wixii kuba yimi rasuulka ilaahay abuurkii dee ruuxii aan kitaab hayna insha allah waa heli doonaa une ciduu waa layska helaayo kolley kitaab la-aani ruuxa caaqiga uga noqoto maaha baraan garanaya riyaadka intan aqrisanayo dhan un hadda dib u bilaabay kitaab baan lahayn kalba markaa masaajida kaa yaryaallo baan ka raacan jirayo taasoo kale beri wixii muqararka mandiqada ku ahaa xag caqaa'id dee markaa nalo aqriyo kalena laba kitaab mooyo shantii kale maanaan hayno gacantayadu baan ku qoraynay oo kale bal taasi markaa waxay la tahay wax aayad maaha ruuxu laakiin wax la sugi karo insha allahu taala wuxuu baabaysan yahay maa jaa baabu maa jaa baabu bayaani maa kii baabkii cadayntii weeye jaaa yimi fii khalqi rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay abuurkiisii oo waa khalqi markaynu khaada fadxinno laamtuna ay reeban tahay waa shakligiisa daahirkaa ee isha lagu haleelayo taas baa yahay khalqigii rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu calayh balde waana baabkii koobaad oo dhowr iyo toban xadiis baa baabkan yeelan doonaa waa baab iskaba dheer buu noqon haddii khuluq la yidhaahana waaba inoo soo socdaayo waa wixii iyadana baatin ahaan waa akhlaaqdii dabeecadii xilmigii iyo sarfigii iyo khuluqii si fiicnaaya uu lahaayo labadaba ilaahay subxaana watacaala insaan kaamila oo kamaalkii bashar ehaarkii ugu sarraysay labadaba ilaahay kama siiyey haddaba taas wixii kuba yimi ayuu baabkiisii yahay tirmidi baana tan baabaystay قال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن صورة أحلى بالكنا إن إذا تأسباب دبي ونصر ربي أن يكتب يا كالورية وحول حافظك أبو عيسى وكن يديسة وكبا شهروبي محمد بن عيسى سواها محمد بن عيسى إن صورتها إسوانا إن صورها ومقع أووي ويه atirmidiyo dee waana magaalada aan soo sheegay nidhi halkay ku taalo balla ama ay kuba taalayna aan imaka sheegay in dabdigeeda ta'da iyo miimtoo la kasriyo way yidhaahaan iyadoo aturmudiyu la yidhaayo labadoodaba la damiyana way kuba damdiyaan iyadoo ta'da inta la fadxiyo miimta la kasriyo atarmidiyu intuba waa luqaad ay soo naqliyaanba bal matalan nisbadiisu taa ahayd waxaa la arkaa kutubta qaarkood khaasatan markay geedihiisii waxyaala sheegayaan albuuqiyu inay raaciyaan buuqna waxay leeyihiin waa qaryo yar oo la arko qaryadii uu gaar ahaanteeda kuba dhintay ahayd oo iyada kuba dhaweyd weeye markaa waa nisbo markaa waa qaryo un meesha ahayd haddii dee kutubta qaarkood aa taa kuba aragtaan imaamkaas baa wuxuu yidhi kolayna boqoliyosagaaliyotoddobaatanki buu dhintay waxaanay culimmadu filayaan yeeleeshadiisu laba boqol iyo sagaalkii inay ahayd wuxuu yidhi akhbaranaa abu rajaain qutaybatu bnu saciidin can maalik bni anasin can rabiicata bni abi cabdiraxmaan can anas bni maalikin anahu samicahu yaquulu kale sanadku aad buu muhim noogiyo dee kutubta asaaniidii way leedahay culimadiini axaadiista inoo soo noqonistay dariiqooda uu inoogu sugnaadayna kollay macrifadooda waa muhim waxaana dhib ma laha haddii habeenba mid aan kaba sheegno intooda soo noqnoqonaysa wax lama garan karo markaaba laakiin muhim bay tahay dee kollay wixii yar aan uga baahanay ma dhaafi doono mana wada qaban doono guud ahaan waxa caaw hadday igu horeysa abuurajaa-in waa kunyada sheekha horta akhbaranaa buuri nusooyinka qaarkoodna xadasanaa baa dhacday ee kolay kutubtii musalax xasaan ku aragnayna luqa ahaan lama kala farqin kara akhbarana xadaana bukhaari iyo ragliina akhbarana iyo xadaana sibay wada isticmaalaan ee muslim iyo qolooyin aada u badanna akhbarana iyo xadaana way kala farqiyaan laakiin kolay dee xadaana nusooyinka qaarkood dhacday bal samaacii uu kaba maqlun baan kuba xambaaraynaa qutaybat bnu saciid ninkan waa imaam hortaa aada u mashhuura lixda kitaab ee ummuhaadka waa ku sugan yahay laakiin shan markaynu eegno ibnu maaja mooye shanta kale sheekh buu u wada yahayoo sheekhoodiiba wada weeye ibnu maaja isagu waa siduu kaga wariyaa labuu kulminoo markaa ninbaa u dhexeeya ibnu maaja ee bal markaa waxaan loogu darin sagaal ninoo culimmadu ay tiriyaanoo lixdooda u wada sheekha sababta ibnu maaja baa waasida kaga wariya laakiin shanta kale toos bay ugaba wariyaan waxaana jirta kitaabkan tirmidi marka la eega jaamiciisa shan nin uu aad u badsaday waxwarinta uu wax ka warinayo ayuu nin ka mida yahay ama ninka ugu axaadiis badan weeye markaan eega jaamican ka hadlayaaye maanta isagaa inoogu bilaabay waana ninka marka la eega sheekhadiisa uu axaadiista ka wariyo ugu axaadiis badan yahayo lix boqol iyo hal xadiis ayuu jaamiciisa ka wariyey marka shantaas oo saddex caaw aan arki doono labana inoo dambayn doonaan axaadiista jaamica tirmido ku sugan kala badh baa bushintaa keliya kaba wariyey ujeeddadu waa sheekhyada uu axaadiistooda aada u badsaday san ragga kaleba bukhaari iyo muslimia ay u badsadeen lix boqol laakiin kitaabkan kama hadlayo kitaabkan bal waxaan eegayaa dalabada dee waa inoo socon doonaaye ninkii himali inta uu kitaabkan ka wariyay bal markaa isagu ha soo saara ama dee bal dalabada ha soo saarto kitaabkan ay la socon doontaa imika mali bal markaa laakiin waxaan ka waramayaa jaamica sunantiisa tirmidi iyo hal xadiis buu ka wariyay marka waa ninka u axaadiis badan sheekhyadiisa xagga marka la eego dadka uu kaba wariyo waana nin imaamo weeye laba boqol iyo marka halkan afartankii jiradana dhintay waxaa dhacay in qolooyinkiina malaa midhadh way haysteen ber hore kitaabka aqriya baajuuri xaashiyadiisa haddaa heshaanba ama ciddii dee sii haysata waxaa yar dhacay hadda oo markuu isaga sheegayo boqol iyo sagaalkii hijirada inuu dhashay ka dhigay ee kolleyna waa afartan baa ka dhaco boqol iyo sagaal iyo afartankii baa dhalashadiisu ayde waa kitaabka wax yar dhacay weeye bal qutaybat ibnu saciid albaqlaani inta badan taasay u nisbeeyaan baqlaantuna waa meel magaalo meesha balakh la yidhaha ilaa imkana waatan idaacada kama maqlo afghanistan xaggeeda waqooyi kuba taalay oo balakh ama mandiqadee mashhuur ahayd masaaj shariif magaalada la yidhaha agaheeda ahayd oo ilaa imkanaba magacii baqlaan waa jiraabe ayay dee deegaankiisa iyo halkii loogu tegayba ahaydee loogu tegi jiray markan aanu isagu socod u soo bixin bal wuxuu yihi markaa abu rajaa qutaybat ibnu saciid can malik bni anasin imaam malik buu kaba warinay waa imaam daariri jira can rabiicata bni abi cabdiraxmaan waa sheekhadii maalik buu kaba mid yahay waa nin ku shuuroobay rabiicatu ra'yiyo xagga ijtihaadka iyo umuuraha ra'yigana aqoon sar u lahaa sidoo xadiisyadaba aqoon sare u lahaa waana sheekhii maalik imaam macruufana weeyo taabiciinta a'immadoodii kaba mid oo rabiicatu ra'yi kuba shuhroobay laakiin faqiih ahaa waxaana dhacay koley baajuuri halkan rabiica inuu yidhi magaciisa si wuxa bal matalan yidhi magaciisa farruq la yidhaha laakiin sada taasi waa adigu ama khada madbaca noqoto ama wax kale aabihii abi cabdiraxmaan baa faruuq la yidhaha isagu waa rabiica magaciisii caadiga halkan baajuri bay tiisa dhacdeen can rabiicata bni abi cabdiraxmaan can anas bni malikin annahu damiirkan waa rabiicihii weeye annahu rabiica samica wuxuu maqlay hu anas bal laqbada san ku hagaajista oo can anas bni maalikin annahu rabiica samica wuxuu maqlay hu anas anas bni maalik buu maqlay yaquulu xaalu ku qowlayo kaana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu ahaa laysa mid aan ahaanin mid tawiili ku dheero albaa-ini uu muuqdo dherarkiisu ama aada u dheer oo rasuulkii ilaahay khalqigiisii iyo suuradiisii baan ku jirnaa ama inoo bilaabantay markaa muu ahayn rasuulkii ilaahay biawiili ilbaaina albaain baana oo bimacnaa dahraa luqada carbeed way u timaadaa baan oo bimacnaa bacudaana way u timaadaa albayn halkay kaba timi tanna haddaba haddii baana oo bimacnaa duhur eegno waa dee dherarkiisaas mid aad u muuqda oo dadka kaloo dhan intuu kaba dheeryahay ama aad uba dheerya aad u muuqda aan ahayn ama dee fogba adugu ujeedadu aad umuu dheerayn waa mid walaa bilqasiiri ku gaabadna ma ahayn waxaana inoo soo socotay inuu rabca ama dhexdhexaad ahaa walow xagga dherarka uu dhowaa laakiin rabca uu ahaa walaa bilabyadi ku cadna muu ahayn oo alamhaqi waa cadaankiisu khaalis yahay oo alabyad alamhaq waa ka cadaankiisu khaalis sida ritiga imaka dee meeshaas marsan oo kale misaajka marsan cadaan dee khaalisa ama dee kutubtada ay kaba cabireen ka nuur markaa ka lown iljasi waa nuurada oo kale midabkeeda oo kale taa aan ahayn ee maxaa jiray cadaan waa ahaa laakiin cadaan casaan ku dhex jiro waa axsan alalwaan ayuu ahaaba oo cadaankiisu mushraban bixumra casaan baa ku dhex jira oo kaba muuqday weye walaa min abyadi lahadi walaa min aadami aadam macnan asmar weeye ku adugu dee maariinba haddaan idhaahno ama dee sumradu kolkol sawaadoo dhan bay kolkol kaba dhigaane adigu cadaan khaalisana ma ahayn dee kaa isagu maariinkaa ama madowna ma ahayn ee cadaan casaan ku dhe yahay ayuu ahaa midabkiisu walaa biljacdi lqadidi walaa biljacdi ay madaan u ahayn rasuulkii ilaahay biljacdi ku tima adag oo alqadidi timihiisu ay aad ama alqadadi hadday diintaa lama waa isla mid macnaa timihiisu ay juro ama ay aad adag yihiin sida timaha dee dadkan dee waxa weeye afrikada qaarkooda oo kale ama dadka ay zuyuusa kaba cabiraan timaha dee adag ee guntad oo kale timihiisu may ahayd ama tima dee xataa kuwa yaalin gaadhinbe aad u adagu walaa bisabdi ama sabidi haddii bacda la kasriyana waa caadi disna may ahayn sida timaha caajinta ama dee hunuudiya wax lamid ah ee tima dhexdhexaada ama rajinta ee af carabiga kaba cabira dugula ayay ahaayeen oo rasuulka ilaahay timihiisna may adkayna dee timaha bista ana may ahayn ee timaha labada timo u dhexeeya ayuu ahaa bacadahu llahu tacaala ilaahay wuu soo diray calaa ra'si arbaciina sanatan afartan sanood madaxooda ama korkooda oo markii uu afartan gaaday ee da'diisu ay afartan ahayd ayaa ilaahay soo diray oo waqtigaa ilaahay soo diray ee waxyigii ugu horreeyey uba yimi nubuwadiisu ay bilaabantay markii afartan jir buu ahaa faaqaama wuxuu ku nagaa bimakata maka cashara siniina toban sannadood wa bilmadiinati madiinana wuxuu ku nagaa cashara siniina toban sannadood watawafaahu allaahu ilaahayna waa oofsaday oo ruuxdiisii ayuu qabtay oo waa wafaaday calaa ra'si sitiina sanatan lixdan sannadood markii uu isagu ahaa mid jiray ama lixdan sannadood madaxood ayuu rasuulka ilaahay kuba wafaaday walxaal laysa aanu ahaanin fii ra'sihi madaxiisa walixyatii iyo garhkiisa cishruuna labaatan shacratan oo timoodoo baydaa cadcad iyadoo waxaa timihiisa kaba ciraystay aanay labaatan gaadhin wax yaroo la tirin kara ay ahaayeen alxadiidku kollay khalqigii baan ku jirnaa waxaana inoo iman doona kollay shacrigan iyo shaybkan iyo casharka kan ka dambeeyana waxa inoo soo socotaba insha allahu tacaala waayo caaw haddaan koobo xadiid macaa sharaxu uu matniga la socdo xadiidka cali oo kelimaadkan iyo qabashadeeda uu matniga aynooguba iman doonto barhkood kuwan aan caawa arkayno inta hore waan soo qabtay umuuro unbaa yar ah bal si aan riwaayaadka kale ula jamcino ay tahay inaan eegno dee horena waxaan usoo aragnay mid waa afartan jir markii uu ahaabaa lasoo diro taasi waa caadi afartankaas culimadu bishii ay ahayd halayskuma markaa aqwaal ha noqoto rabiic bay ahayd markaa afartan dhan buu noqonaya rabadaan bay ahayd oo markaa bilo ayaa dheere laakiin dee afartan sanadii koob iyo afartanaad hadduu galayna waa afartankii oo iyo bilo unbay noqone bal afartan buu ahay laakiin xadiidka maxaa inoogu sugan toban sanadood inuu maka joogay axaadiid kale waxaa kuba yimi rasuulka ilaahay saddexiyo toban sanadood maka inuu joogay kolleyna waa natar raajixa ee tani waxay ku xambaaran tahay uun in cadadkii kolkolbay dee luqada carbeedna taasi dhacda umuurahaasi riwaayaadku markay san ku kala tagaanna waa kol awjuuday ku jamciyaan barhkood bay kaba mid tahay ee waxay ka cabiraan ilqaa'u lkasr ujeedadu caqligii ama intii tiradii buuxday ayuunbay soo qaadeenoo wantan dee tiradan aan markaa buuxin waa saddexdii oo dee kasritaa ay kaba cabiraan ayaa meeshii lagaba saaray kolkol waxaa dhacday inay dhahaan jabru lkasri labadaba cibaaraba kutubta waa ku arki doontaan ilqaa'u lkasrina waxay ka dhigan tahay wixii dee aan isku buuxin oo meeshii layska tuuro jarulkasrina waa iyadoo la buuxiyo oo dee wax kale aynoo dambeeya oon sheegi doona bal markaa imanka waxa ay tahay un ilqaaulkasri baa ku sugane rasuulka ilaahay saddexiyo toban sanood buuma ka joogay taasi waa weji arrin kale jirto culimmada qaarkood ay yidhaahaan oo barhkood baa waxay yidhahaan iqra bismi rabbika aladii khalaq markay ku soo degtay nubuwadiisii baa bilaabantay markan yaa ayuhalmudasiru ay ku soo degtayna risaaladii rasuulnimadii baa bilaabmay waxaanay barhkood yidhahaa dee saddex sanadood baaba u dhaxaysay oo intaa nubuwada iyo risaalada haddaba haddii dee taa la yidhaaho intii dee risaaladii ayaa noqonaysa tobanka sannadood inta kalena waa intaa intii waxyigii ugu horreeyey soo degay bal si ugu xiisooda dee bal waxyigu fatro waxyiba jirtay walow dee taasna fatradu inay saddex aawad ahayd aanay dee wax nood go-an ahayn oo khilaaf ku jirin aanay ahayn laakiin bacdigood waa si ay kuba jamciyaan bal horta muhimtaasaa jira ama iyada lixdan sanadood buu kuba dhintay kolay dee tiibay la socotaa markuu afartan sanadood uu bicsadii dee intii ka horreysay ahayd toban sanadood ma ka joogay toban sanadoodna madiino joogay iyada toban sanadoodna buu madiino joogay oo bishii uu soo galay dee bisheedii baabu dhintayna markii toban sanadood ay u buuxsantay marka taa la yidhaha lixdan buu noqonayaa riwaayadka saxiixa maxaa kale inoogu yimi shan iyo lixdan way kuma timi saxiix baana inoogu sugan tahay waxaa kaloo yimi saddex iyo lixdan waana halkii makaan lahaa ilqaaul kasri iyo jamru kasriye wuxunbaabay tahay qolada iyadu shan iyo lixdan jirina labadii sannadood ee midna bish sanadii uu dhashay ay ahayd oo bila ay dhaafeen midna sanadii uu dhintayba ahaydoo laba bilood iyo waxoogaa uu kaba noolaa sanada intii kalena way dambaysay ayaa la buuxiyey oo laysku buuxiyo shan iyo lixdan markaa labadii sanadii dhalashada iyo sanadii dhimashada tirsan marka la yidhaaho in lixdan bay ahaydna dee markan halkaa hore saddex iyo toban soo nidhi tobanna ahayd waa saddex iyo labaatan sanadoodade ilqaau kasri bay noqonaysaa tiradii lixdanka dheeray tiradan buuxda ayuunbaa la yska tuuray marka la yidhaha saddex lixdana labadii sannadood ee midna uu wax ka dhashay midna wax ka dhintay baan tirsanayn marka intii kale saafiga ahayd bay noqonaysaa marka bal riwaayaadka jira waa intaas si lagu jamciyana waa taa ee qowlka culimmadu raajix yeeleyna waa saddex iyo lixdan inuu kuba dhintay intuna alfaadahaasi saxiixay nooguba sugan yihiin ama xaggan aradiisa iyo wixii ku tacalluqsanaa baabbaa inoo dambeeyo baabu shaybi rasuulilaahi sala allahu caleyh wasalam noqon doona waayo inaga guud ahaan hadyigii rasuulka iyo taasoo bal markaa dee haddii in inagu aynaan furso weelin rasuulka ilaahay inaynu aragno oo aynu toos u aragno sifaadkiisi iyo shamaaishiisi iyo axwaashiisii oo dhan markaan aragnay dee waxay noqonaysaa uun inaan samci iyo maqal iyo balsuuraysi aan kuma haleelo si dee imaam ibnuljazari laydhaha shicir uu lahaa oo kale taa kuma soo aroortoo kale waxaana imaam kaleo isaguna kitaabka sharaxay waa caliyulqaari kolay idingu magacaabina dabcaadka qaar baan filaya hadalkaan yar arkay caliyulqaari baane oo kaba cabiray markaas dee ninkan waxa weeyaan kitaabkan daalacamaya waxaa u noqonaya kitaabkan hagaag u daalacda kaanahu yudaalicu dee waxa weeyaan dalcata daaka aljanaab khabaab baa idiin dhacdan u malayn waana lafsi khada'a kolley janaab bay lafsigu yahay waa xagga hore muqadimada marka bilowga kitaabka xadiiska maaha waa markan yar muqadimaadka hore lafdigaa janaab weeyaan oo ujeedadu janaabna waa kelimo walow janaabku naaxiyiye marka dambe tashriifya ay isticmaaleen aljanaab alcaaliya ilaa waqtigeedan oo kolkol weyne oo naaxiyadiya buu ahaaye macnaa waa rasuulkii ilaahay iyo ciddii lagaba hadlayey inuu dalcadiis iyo wejigiis iyo guud ahaanba isagii arkayo ayaabuu noqonayaaba taasi bay tahay bal markaa waa inoo dambeeyaabaan leeyahay xataa kabihiisii iyo dharkiisii iyo garhkiisii iyo timihiisii iyo waxoo dham iyo dhaladiis wax kastaaba way noo wada iman doonaan seexashadiisii iyo cuntadiisii iyo wax kasta kitaabka haddii allayna way nooguma iman doonaan axaadiista way noo socon doontaa kolleyna waana waxyaalay nagu soo noqnoqon doonaan alfaaduhu xdثna xmayd بن mسcة الbصري qal xdثna cabdالوhاaب الثقفي عan xmaydi عan aنس بn maliki qaal koldii asaanidu soo noqnoqonayso koley sanadka ma wada qaban doono habeenbade cid baan markaas sidee aanay iigu yar dheeraa xmayd بn mascdة الbصri waa ninkan sheekha tirmidi ah sheekha muslimna waa yahay qoloyinka kale asxaabu sunanna sheekh buu uba yahay laakiin bukhaari isagu waxba kama warin waana nin dee iqa ah adigu bal markaas walaxaq muxajar hadalkiisa aanu heerkaa gaarsiisnayn dee waa nin siqaa laakiin hadalkiisa taqriiban heerkaa gaarsiisnayn cabdulwahaab cabdulwahaabna waa nin isaguna dee kollay kutubta lixdaaba inoogu wada sugan oo saqafigan uu dhigtayna waa qodadii ama meeshii loo nisbeeyey oo waa reerkii reer saqif ayaaba loo nisbeeyey kollayna ikhtilaad baa aakhira cumri waa nin fiqe laakiin markii damba isku darsan kuma yimi se waxa weeyaan kollay waqti xadiisan buu lahaayo ee xadiidkana axaadiifiisii sugnayd unbuu kaba mid yahay xumaydkana xumaydu tawiil buu kuba shuroobay walow barkood ay idhaaheen waa gaabnaaye he ama nin kale kalaba farqinayn ama gacmihiisu baa dhaadheera waxay xumayd u yidhaaheen anas laakiin aad buu wax ugaba wariyaa laakiin kollay arrinaan caawa sheegayaa jirto oo aan u baahnayn markaa inaan kusoo noqnoqdo xumayd waa qolooyinkii ruwaanda kaba mid ahaayay ku sheegeen tadliis koley tadliiskana horaan uga soo ogaanay kutubtii mustalaxa ahayd oo waxaana dee xukunka mudaliska uu yahay hadduu can wax ku warinayo xadiiskiisa inaan la aqbalin haddii kale uu cadeeyo samictu iyo xadaanii yidhaahna xadiidkiisa in la aqbalo xumayd ibnu abi xumaydin iawiil baaba la ydhaah kolley ninkuu carab ahayno waayo abi xumaydkan magaca dhowr magac bay soo naqliyeena mid ahani waa tiraweyh in la odhanayay oo bal markaa bal markaasoo kolley de waa ninaan markaa mafarisi oo kalaba ah laakiin arrinta jirta waxa weeye ninkan xumayd axaadiisi dee anas barhkood way tiriyaan oo dhowr iyo labaatan xadiisunbuu ka wariye yidhaaha laakiin intaa way ka badan tahay axaadiista kutubta inoogu sugan ee uu warinayaaye se culimmadu waxay yidhaaheen sida dee jaamicu taxsiir iyo keyrkiiba ay sheegaan ama jaamicu taxsiir kuma sugan ninkan xumayd horta anas ibnu maalik waa la kulmay axaadiista toos buu ugaba wariyaa axaadiista aanu isaga kaba warina ee bal cidda uu ridaa waa haabitulbu saabitulbunaanna waa nin siqa ah oo siqaadii ruwaada ka mid oo de kol haddaan garanayna cidda meesha ka maqan xataa hadduu tadliisiyo cidda dhacaysaa ay saabitulbunaani oo siqa iyo saaxiib sanado badan la joogay ahaa ama dee nin saaxib u ahaa anas ibnu maalik oo sanado casharaada laba joogay ishkaal ma jira maanto ninka aan meesha ka maqan hadduu tadliisiyada waan garanayna waa nin siqaa marka xadiiskiisa saas bay kuma aqbalaano aanay ishkaal uba iman tadliiskiisaasna aanu imanka dhib inoogu keenin xadiisan anas qaala wuxuu yidhi kaana rasuul llahi sal llahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu aha rabcatan dhexdhexaad waa tii aynu soo marnay xadiiskii hore balkanna rabcadii buu tafsiir u yahay laysa biawiili ku dheer ma ahayn walaa bilqasiiri ku gaabadna ma ahayn laakiin xagga duulku u dheewaa waxyaala ay mucjize ahaan usoo naqliyaanna culimmadu waa jira ama riwaayadka qaar kuma yimo haddana hadduu laba noo dhaadheer uu dhexdooda kuma jiro dee waaba isagii waxaa la odhan dherer baa loo nisbaynaya ama waaba kaba dheeraanayo kale idhaan laakiin bal xaalkiisu saas buu ah laysa bitawiili ku dheerna ma ahayn walaa bilqasiiri ku gaabanna ma ahayn xasan aljismi kaanadii uun khabarkeedii kaba dhigo waa khabar kale xasan aljismi kaana wuxuu ahaadaa xasan aljismi jirhkiisu miduu fiican yahay marka la eego xagga inuu buuxo marka la eego acdadiisu inay yihiin acdada isu wada munaasibka ah ee dee mid kasta shakliga ilaahay u abuurayo saa ay isu haystaan iyo saa ay u xidhiidhsan yihiinba adigu wada qurux dhan leh oo wada fiican wakaana wuxuu ashcaruhu timihiisu laysa bijacdin walaa sabin waa tii markaan kama soo baxnay kuwa adagna may ahayn kuwa bisana may ahaynba ee kuwa dhexdhexaaday ahayn sabin haddii sadig laydhaana dhib malaha asmar allowde halka baaya cusub oo wuxuu ahaa rasuulkii ilaahay dee bal halkii hore haddii aan rafcisanona dee asmaru lowni lownuhu ama dee huwa oo mubtadaan qadarayna haddii aan iska nasbisanana halkii hore inoo raacsanto asmar allowni kaana wuxuu ahaana asmar allowni bal asmar dee markii hore bil aadami baan soo marnoon asmarnoo kuwa fasiray sumraduna kolley ama waa sawaadkaas baabay dee raacsan tahay rasuulkii ilaahayna midabkiisii taasi may ahaynbe laakiin barhkood baa waxay kaba cabireen in dee marka hore lawankiisa caadigii waa kaa caddaankaee cadsaanleehay ee idahan cadceedda u muuqanayo kale in asmarnimada looga jeedo uun yar xumradaa siyaadada yeelanayay taa loogaba jeedo ama riwaayaadka intooda kale halkan bedelkeeda xadiidkan mooye waxaa dhacay ashara low oo riwaayaadka kale may dhicin midabkiisu kaa dhalaalaya cadaankaas dee aan khaaliska ahayn ee casaankaasna kuba dheehayo ashara low ayuu ahaabay leeyihin bal riwaayadadun bay dhacdeen laakiin riwaayaadkii kale oo dhan may dhicino lafdigan inaan dee macnahan kuma fasirno kale oo asmarnimada in loogaba jeeday bayaad khaalisa ma ahayn taa in lagu fasiro iyo inaan idhaahno waa riwaayo fardaatani keliya riwaayaadkii kale xadiidka anasna dee waxaa kuma sugnaa macnaha kalaynu soo marnay inuu abyad yahay iyo dee asxaabta kale warisay laakiin casaan ku dheehan yahay unoo abyadkaa khaaliska ah aanu ahayn bal taasay noqonaysaa bal lafdigan riwaayadan buu dhacay riwaayaadkii kalu baadan kuma fasiraynaa bal ama se kuwii kale aan ka raajax yeelaynaa idaa mashaa hadduu socdo yotakafo xagga hore ayuu iilanaya ujeedadu markaa uu soconaya rasuulka ilaahi waxay noo soo socota in kaanahu yanxadu min sabab waxaad moodaysay ujeedadu inuu meel sare kasoo dhaadhacayo kale ruuxdee meel sare kasoo dhaadhacayo kale socodkiisu si wuxuu xaggan hore u yar iilanayo xaggan hore u iilanayo kale ayuu ahaabay leeyihi ama barhkood ay kaba dhigaan dee waa doonyahoodii berigaa malaa taas dee kolay kuwoodi way kaba duwayiin kajar iyo safiino macnaa iyo tamaayalu ilaa qudaan oo ay leeyihin ma taasi waxay tilmaamaysaa quwadii marshigiisa iyo taasay tilmaamaysay ay leeyihiinoo macnaa yatamaayalu ilaa qudaam waana inoo soo socotaa insha allah cashirka dambena waan ku arki doona haddii a la ydhaa waa kaannahu yamxadu min sabab si wuxuu meel dhaadhaca saa uga soo dhaadhacayo kale ayuu xagga hore si wuxuu yar iilanayo oo xagga hore markaa u iilanayo ayaa socodkiisu ahaa taas wey idaa masha xadiidkan tirmidi kitaabkiisana waa ku wariyey dee bal maalan lafdigan haddii aanu dee xumayd ibn mascata riwaayada bukhaariya aanu kuba sugnayna kollay asalka xadiidku waa xadiidkaa inoo sugan arrinna way jirtaa kollay shamaa'ilka iyo ay jaamici ku kala duwan yihin oo tirmidi waxaa lagu yaqaanaa jaamiciisa xadiid kastuu sheego darajadiisuu raacayaa miduu xadiidun xasanun saxiix yidhaa miduu xasan keliya yidhaa miduu xasan hariib yidhaa adugu kollay darajaduu sheega taasi waa mid waxaa kaloo kitaabka kuba badan inuu ruwaadan meesha uu wax ka soo naqlinayo in badan uu qabtuu magacooda sheego ama kunyadooda sheega ama waxyaa kaa mida sida dee jarxi iyo tacdiil wixii kuba tacliiqsanaa laakiin labada arrimoodba iyadoo axaadiis badan shamaa'il iyo kitaab ay wadaagsadeen uu axaadiis kuwan imankaan arkayno xataa kan iyo dee kuwa horeba ay kaba midiin shamaailkii jaamiciisa uu kaga hadluu darajadooda sheegay haddana aad bay ugu yartay taasi oo waa arrin adugu jaamica iyo shamaailku ay ku kala duwan yihin axaadiisii hore saxiixa bay inoogu wada sugnaayeen kanna waa xadiis isaguna sugan weeye bal lafdiganna see lagu tawjiihinayaa taa wey xadaana mxamed bnu bashaarin yacni cabdiya xadaana mxamed bnu jacfarin qaal marka de haddaan doono sanmusalax oo kusoo aragnay bal aan dariiqadii raaco kolay say inoogu noqoto imika muraajacada xadaana mxamed bnu bashaarin yacni cabdiya qaala qaala ayaan halkan soo gelinaya qaala xadaana mxamed bnu jacfarin qaala xadaana shucbato can abi isxaaqa qaala samictu lbaraa'a bna caazibin yaquulu sanadku kolley waa rag wada waaweyn baa inoogu wada sugan oon u baahnayna kolley lagu soo noqnoqon doona laakiin ninka koobaad un haddaan soo qaado maxamed ibnu bashaar waa nin loo yaqaano bundaar wuxuu ka mid yahay sagaal sheekh oo lixdan sheekhee usuusha lixda a leh ama umuhatusita leh u wada sheekha waayo inta kale way kala leeleeyihin sagaal sheekha bay wada leeyihiin oo dhammaan ay ka wada wariyaan dhammaanba u wada sheekha markaaba maxamed ibnu bashaar bundaarna ku magaca dheere waa ninka bal matalan sheekhyadaas ayuu kaba mid yahay oo bukhaari muslim iyo afarta asxaabu sunanba sheekhbu u wadayahay waa nin mansilada leh sideed kalea la wadaagsada allahuma qutaybo waa ta aan soo sheegno waa lagu dari kari lahay baa waasite kaga wariya waasitilaan bay kaga wariyaan nin kaleo isaguna bukhaari mucallaqnimo un uu kaga wariyo intoosuga warino shanta kale ay ka wada wariyaan baa jira laakiin aanu xadiis musnada kama warin ee sagaalkan waa sagaal mubaashara ahaan ay ugaba wariyaan taas iyadu waa mid arrinta kale jirtaa kolley dee waa sidaan musalaxi kuma soo aragnay markay bukhaari iyo muslim ay noqoto wax bashaar la yidhah dee ninkaa keliyaaba jira ninkan aabihii baa jira magacyada kale yasaar iyo sayaar iyobay noqdaane laakiin tirmidi markaynu eegno waa marka la eego waa ninka labaad ee soo raaca ninkii qutaybatu bnu saciid ku soo raaca jaamiciisa tan kale idinkaa laydinka fadhiya ina tatabucdaan imse xadiis buu kitaabka kaga wariyay anuunka kalaan sheegaya kana idinkaa dee bal markaynu kitaabkuba inoo dhammaado ruux hadduu u baraarugo waana arrin tadriib ruuxa u noqon karta wuxuu afar boqol iyo labiyo afartan xadiis buu kaga wariyay jaamiciisa sunantiisa waa sunanta marka waxay noqonaysaa waa raggaa shantaa sheekhan sheegayay ninkii ugu badnaa waa taa soo aragnay ninkii labaad baan haynaa ninka saddexaadna inagamaba dheero waa inoo iman doonaa labada kole casharada dambe inoogu iman doonaa shantaba kitaabka way ku sugan yihin waa shantaa lahaa kitaabkaba kala barhkii axaadiisu jaamica kaga wariyay laakiin halkan anigunama bardin waayo laakiin dee taasi waa wixii aan macrifadaydii kareen hayay tan bal dee inagaydu ay tahay inaynu bal raggaa uu badsaday khaasatan shantaa halkan wuxuu kaba wariyay aan kaba helno taasi iyadu waa mid arrin kalaa jirta waxaa weyna imaka halkan sanadkii saddexaad ah yacni alcabdiya yacni baa soo gashay dee markaa waxa ay tahay tirmidi ayaatan ina isagoo arrinkiisu wuxuu allah inuu idha acni alcabdiya waxaan u jeedaa yacni waxa ay tahay walow dee iyaga dhexdo ay markaa ka bahimakani waa sheekhiisii sheekhiisii umuu baahnayn tirmidi hadduu sheekha sheekhiisii uu baahan lahay inuu cibaaradan kaba cabiro ama cibaarin lamide waxa aynu dee musalaxina kuma soo aragnay haddaad imaka waxa la arkaa dee dadkii kitaabka tirmidi inoo soo naqliya tirmidi ka dambeeya inay cibaaradoodii tahay waayo haddii kale isagoo cibaaradan umuu baahdeen acnidan umuu baahdeen ee waxa ay tahay arrintu dee kutubul musalaxna aan kuma soo aragnay oo jirta haddii adigu sheekhaaga markaad sanad wax ku warinayso adiga cid kale kama warinaysid sheekhaygii baa sidaa yidhina malihin magaciisii iyo kunyadiisiiy sida doontaad u sheegi kartaa waad dhammaynaysaa hebel hebel baad leedahay laakiin markay sheekhaaga sheekhiisii gaadho eed sanadna wax ku warinayso maaha ninkii inaad adigu xaggaaga ka sheegaysee wixii aad sheekhaaga aad ka maqashaad sheegaysaa waa imaka markaan idhaa xadaana maxamed ibnu bashaar qaalaba adigan soo geliyey wuxuu yidhi marka waa hadalkiisa marka waxa ay tahay intii uu yidhi baad ku gaabsanaysaa haddii aad u baahato inaad sheekha dee cid kalaba ka soocdo ood usii baahato inaad sheegto markaasaa yacni wuxuu u jeeday hebel hebel oo imaka halkan oo kale haddaad maxamed ibnu jaafarkaas aan u baahnay laqabkiisii inaan sheego kol haddii uu maxamed ibnu bashaar saa ka maqlay intaasun tirmidi kumuu kordhin karahayn laakiin wuxuu odhan karaa huwa gundaru amase yacni gundar wuxuu u jeedaa ninkii gundar loo yaqaanay bal markaa yacnidan markay riwaayo noqoto sheekha intii wiila lagu gaabsadaa haddaad doonaysa inaad wax kusii darto waa cibaaradii la isticmaalaya yacni ama huwaya baa la isticmaalaa de waana hadda intii kitaabalkiyadii iyo dee joogtay ama taqriibkii waxaan u jeedaa baacidkiiyo dee waa waxaan ku soo aragnay taasi waa iyo taas waa intaasa ku dhaaf rag kaleenu kama taabanaya maxamed bin jacfar marka dambe aan sheegi doonaa waa ninkii macruufka ah ee ugu dar la odhanayay shucbana waaba hooyadiina waa qabay labaatan sanadoodna malaa wula joogay waana imaan dee aan u baahnay ma tacriif abi isxaaqna abi isxaaq asabiici baa la yidhaha camr bni cabdillaahi waana nin taabici oo culimadii taabiciintii waaweynid kaba mid ah abi isxaaq laakiin way noo soo noqnoqon doonaan caawa haddaan bashaar maxamed ibnu bashaar sheegay inta kale saan ku dhaafay qaala samictu albara bna caazibin yaquulu bara bna caazib baan maqlay oo leh kaana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa rajiran marbuucan rajalan agjiimtu way kasirsantay haddaan halkan idhaahdaan rajulo nin buu ahaa waxa la wixii nooga soo kordhayo faa'iidihii mama jirto oo dee waa la ogyahay inuu nin ahaaba taas saxaabina inuu rasuulka ilaahi taa kama cabiro maahayn laakiin saxiixa muslim waxaa dhacay saddex xaraka sida imaam nawino ma qabanba bal labada xarako sida rajulanna waaba xarakaysnay laakiin rajulan tan inoo xarakaysan aan kula soconayna waa wasfigii timihiisa weeye timihii aynu soo marnay laysa biljacdi walaa bisabididaamasabadtaa aan soo nidhi ee timahan aad u adag iyo kuwa bistaa timaha u dhaxeeya ayaa waxaa la yidhahaa rajil baa la ydhaha rajilu shacr haddii la ydhaho timahaas ee dugushadu waa timaha labadaa timo u dhaxeeya ayaa luqadii laga cabiraa carbeed rajil la yidhaaho haddii la ydhaha rajilu shacr waa taa markaa rasuulka ilahi muxuu ah kaana rasuululahi sala allahu calay wasalam rajilan ay rajila shacr timihiisu kuwa aan ahayn kuwa adag kuwa dee bisaana aan ahaynee labadaa timood u dhaxeeyuha oo marbuucan waa rabcadii marka dhaweydaan soo haynay dhexdhexaada xagga dheerarka uga dhowaadeen muxuu ahaana baciida maa bayna albankibayn kaanadii iska wado oo kaana wuxuu ahaa baciida maa kii mid u kala fog bayna albankibayn labada garab dhexdood ahaatay oo labadiisan garab may ahayn dee kala fogaan aada foolxumo keenta ee dee iskumay dhegsanayn aadna isumay dhawaayeen halkaas oo kale barhkood baa halkan tasqiir ahaan ma filaysa muslim inaan buucayda maa bayna albankibayne oo la tasqiiriyo oo macnaa waa yar kala durugsadaaye dee marka laabtiisa lagu sifeeye laaba waa sacayn ay ahayd oo yidhahaan waa calaamat alnijaaba garbihiisna waa yar kala durugsadaaye marka leega labadiisa garab inta udhaxaysa oo dee sacadii sadrigiisa iyo koley waana wax shakli fiican oo qurux badan oo jamaal mooye wax kale aan ladee adigu qurux badan ahayd un mahan wax dee ziyaada waayo hadduu ziyaado sii noqdo dee farxumaa u keenayaan cadiiman jummati ay kaanadii wado haddii la rafciyana mutadi baa layska qadaranaya cadiiman jummati waa timihiisan iyo halabtiisu mid ay weyn tahay bay ahaayeen ilaa shaxmati udunahi ilaa dhegihiisa xaydhoodan jilacsan ee la sudho halka dumarkuna ay xullida sudhaan taa laga gaadhayo rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caley timihiisoo kale jummo iyo limo iyo wafra intaba axaadiisa way inoogu timi culimada siday ku kala farqiyaan waxay yidhaahaanba jumadu waa timaha badanee ilaa garbaha gaadha ayaa jummo lagu magacaabaa wafraduna waa markay ilaa dhegaha ku joogsadaan ay dhegaha kuma joogaan ayaa wafra la yidhaahaa limana waxaa laydhaha marka ay dhegaha ka dhaadhacaan dee welina aan intii jumada lagu magacaabayay aanay gaadhin ayaa limo laydhaha axaadiisu intaba way ku timi ragga sifeeyeyna dee mar keliya may wada sifaynayn iyo xaalo keliya may wada sifaynayn laba siyoodna culimmadu way ku jabciyaan markaa taas midi waxa weeye jumada ee axwaal kala duwan buu lahaa hadduu rasuulku timaa sii daayana dee waa kuwa ilaa garbihiisa gaadhayay buu ahaayeen kolkolna dee markaa uu yar ama gooye ama taasoo kalena wafradaas oo dhegihiisaasay ku joogeen awqaadda qaarkeedna way ka dhaadhacayeen oo axwaal kala duwan bay saxaabadu inoo sifeeyeen culimada qaar haddayba xaalo keliya kama dhigaan oo waxay leeyihin kole xataa timuhu hadday badan yihiin oy dhaadhacaanba intan dhabarka ama qadaadka ka dhaadhacaysa ilaa garbaa gaadhaysa waa intaas bal masalan lagama cabirayay jubadii oo kale marka ay weynigooduna ilaa dhegaha iyobaa hidinta badneen laakiin wax dee markaa aan timihii oo dhan may wada dhaadhacin qayb baa dhaadhacayo xadiidka baabay kama dhigeen ilaa shaxmati udunayhi in cadiima aan ku tacallujinno oo laydhaha cadiimaljumati jumadiisu waa timahaasi mid ay weynta ahayd ilaa shaxmatiudunay ilaa dhegihiisa xaydhooda inta laga gaadhayo hadhow laakiin waxaa intaa ka dhaadhacaa waa tan nimada iyo laguma magacaabayo timi way yaraanayeen oo intaa way ka yaraan inta intaa dhaafsanay laakiin dee inta kale waa in iswada gaadhsiisan timihiisi oo dhanoo ilaa halkaas waa dee timaha u weyn baabu lahaa haddii dee axwaal kala duwan wafrad iyo jumad iyo limadii siaasay kale idaan ku kala fasirana culimadu way kuma jamciyeen calayhi korkiisa waa markaa uu arkay ee uu saxaabigana kama warramay maraag macasir xullatun xullo ayaa kuma sugnayd oo uu xidhnaa xulladu waa labada maro barhkoodna waxaa la yidhaha labada maro markay iskooda midka yihiin weeye ay isku nooca yihiin baa xullo la yidhaha badladaasoo kale xullo ee markaa iyagoaba laba gu oo kale oo wehwadaa midna uu guntanaa xulladaasoo xamraa u cas oo ama casaanku dee aanu khaalisba ahayn laakiin casaankaa haaliba ama dee casaan haddaanu dee mid dumar u khaasa ahayn iyo kiyaa uu barhkood saxaabada uga diiday casaanka caynkaasna waa la xidhan karaa ama khaasatan hadduu uba badan yahay calayhi xullatun xamraa kole libaaskuna waa inoo dambeeyaaba oo wax inoo soo noqonaya waraabo sadex maa ra'aytu maan arag shay-an shay maan arag qadu qadu waa mar laakiin waxaa loola yimaadaa waa dee maadigu unbaa loo isticmaalaayo iyadoo nafyi unbaanay gasha horta oo dee qad isbaatana looma isticmaalo waaba istiqraaqi nafyi maamaba marka wax tegin la anfiyayo ayaa waxaa dee guud ahaan istiqraaqi inaanu waxba meeshii wax laga soo reebaya jirista ay u cadayso ayaa loo isticmaalaayo waasan hadba weligay maan arag axsana minuu wax ka fiican ka qurux badan maan arag rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu caleyh dee waa natii u ahaaba bal mala xadiidkan dee koley saxiixa bukhaari iyo muslim iyabana waa xadiis inooguma sugan inagu koley axaadiia balkii dee aan nidhaahno waa la daciifinaya baaba sheegana axaadiia inoo sugan sidaan kuma dhaafayna sheekuna sidaan soo sheegay kama hadlayeen xadaana maxmuud bnu kaylana qaala xadaana wakiicun qaala xadaana sufyaanu can abi isxaaqa can ilbaraa bni caazibin qaal waa xadiidkii hore riwaayo labaaduu leeyahay maxamed ibnu kaylaan buu inoogu baaqaabo waa nin a'imadii iyo xufaadii cilmigan xadiidka kaba mid ahaa maxamuud ibnu khaylaan waana raggii shantaa in sheegayay ninkii saddexaad weeye ee tirmidi kitaabkiisan jaamica uu kaga wariyo ninkan markaan kitaabka jaamica eegna kan maaha kane waa sa aan sheegayo bal inagu aan eegne laba boqol iyo labaiyo sagaashan xadiis buu jaamiciisa ama sunantiisa ka wariyaa ninkan waana ninka saddexaad ee bal halkaa dee qoladii ninkii saddexaad weeye maxamuud ibnu khaylaan labadii kale iyada way inoo dambeeyaan hanaad iyo axmed ibnu maniico casharada kale iyaguba inoogu iman doonaan kitaabkan se iyada anigu dee waxay iyaga bal eegi doona insha allahu tacaala baxsin doona koley waxay inoo wada yaalaha noqdeen laakiin dinku idin sii oolaya saad bal aakhir alkitaab u faa'iidaysana cidii waxaa inoo soo dabdisa maxamed ibnu khaylaan hadda waa nin saasa oo a'imadii iyo xufaadii xadiidka kaba mid ah wuxuu yidhi imaamkaasi xadaanaa wakiicun wakiicna waa imaamkii shahiirka ahaa zuhdi markay noqotiyo camal iyo xifd waa ninkii shacirkii shahiirka ah ee shakawtu ilaa wakiicin sua xifdi shaafici baa lagaba soo naqliyay inuu lahaa isagaan xifdi xumaydayda uga ashkatooda oo yidhi xagaag waxma qabto iyadoo hadda xifdi khaariqa lagu yaqaanay imaamka markaasaa deeta uu lahaa wuxuu igu hanuuniyey inaan wixii macaasiya kala tago waayo xifdigu waa fadli iyo nuur xag ilaahi ah markaa dee ruuxii caasiga ahaana nuurkii waa kaba baqtay si laga soo naqliyey markii shaafici isagoo yar uu tegay imaam maalik ee uu kitaabkii muwada korkiisa kaba aqriyay iyadoonu laxni lahayn waxba lahayn oo yidhi waxaan arkaa niyahow dhalinyarada ama dee yarka waa yaraaye in ilaahay dee nuur uu kuguba tuuray qalbigaaga geliyey macsiyo ha iskaga baktiina nuurkaas macsiyo ha iskagaba baktiina bal isagoo xifdigaa lahaa buu tan lahaa haddaba imaamkaa wakiic waa taasoo koley dee aimada waaweyne waxaa filaya tacriif uma baahna muxuu yidhi xadaanaa sufyaan sufyaankani haddaba waa sufyaan thawri kale daabidna waa iyaan siinayaa laba sufyaan dee kuwa kale way jiraan sufyaanno kale laakiin labada imaamiyada ah axaadiis sheekhya wax ka wada wariya talaamiidi ay wax ka wada wariyaan asaaniidda meela ka wada gala waa laba nin baa jiro oo sufyaan thawri iyo sufyaan ibnu cuyaynata waa labada waa laba imaam ishkaalka jiraana in badan bay asaaniidda u yimaadaan iyadoo ninkii la raacay sufyaan keliya uu yimaado lafsi baa imanayo keebaa sufyaan yahay kolkol bay kugu adkaanaysaa inaad soo saarto khaasatan markay sheekhadan ay la wada kulmeen oo haddaad soodhanayd dee sheekhada ku kala soo celay ama talaamiida inta badanna ragga caynkaasa ismu markuu caynkasta yahayna waxay ka cabiraan dee xagga musalaxa nooco gaara oo muhmal bay yidhaahaan jeedadu eeg wixii lagu kala soo celiyaa baan la socon mid kasta abi hadii la sheega ama nisbadii waa la kala garanaya laakiin marka magacoo la sheego dee magacyadaasna cidada ay ku kulmayaan wixii lagu kala soo celaayay ku kala socdaayna aan la sheegin maaha noocii muttafiqa waa kii muhmalka yidhaahaan muhmalkana waxaa lagu kala gartaa ama sheekhyada ama taraamiidda ishkaalku wuxuu imanaya hadday isku taraamiid ahaayeen ama isku sheekhy ahayn tanna way dhacdaaba bal markaa laakiin daabidka idiin sheegaya waxa weeyaan imanka waxaa yihi waa sufyaan thawri adoon kitaab u laaminaya taas sababta waxa weeye in horta sufyaan thawri uu ka yar da-weynaa sufyaan ibnu cuyayna waaba ka hor dhintoo muddo sudameeye sannadood ku dhow ayaaba ka horreeya xagga geerida sheekhee way la wada kulmeen laakiin waxaa jirta raggan iyaga kama warinaya eeg raggan kama warinaya rag baa jira inta yaryaraayeen aan sufyaanu thawri soomaba gaadhin kuwaasoo kale markaaba waa la garan karaa say ibnu markaas ee camr ibn naabadiyo ragga muslim kama wariyo iyo maxamed ibnu abi cumar ilcadad iyo rag lahaa waa taas laakiin waxaa jira rag iyagu waaweynaayo sufyaan ibnu cuyeyne da-daba kuba dhowaa oo sufyaan waxa ka wariyeen hadday sufyaan ibnu cuyeyne wax ka warinayaan way caddeeyaan hadday ilaaqaan lagu xambaaraya sufyaan thawri markaa wakiic kow abu nucaym isna inoo soo socda iyo maxamed ibnu yuusuf firyabi nin la idhaayo bal aan qabsana horta labada inooguba badan abu nucaym inoo soo socda walow aanu sufyaan ka warinayn inoo soo socda inagu soo dhow iyo wakiic iyo haddaad aragto iyagoo sufyaan idlaaqay waa sufyaan thawri hadday idlaaqaan sufyaan waa sufyaan thawri maxamed ibn yuusuf alfiryaani iyo waxyaalaha laba mida kollay daamid fiican daacidii siyar calam nubala u laabmi karta mujaladka toddobaad safxada ugu dambaysa ama labada safxada ugu dambeeya oo xamaad ibnu zayd tarjamadiisa weeye labada xamaadna uu ku kala sooco ayuu qaacidada ayuu tan raaciyaa faa'iidadana raaciyaa isagoo marka hore xamaadada kaba hadlayu labada sufyaan deetuu ragga qaarkood iyo kala saaraa isagoo laakiin ka cabiray dee facaleyka bimacrifati dabaqaati naas ujeedada waxaad waxaa ku kala sooci karta adoo dabaqaadka dadka garanaya de arrinkaa waa baro ayuu idhaa laakiin mujaladka toddobaad dabcada caadiga shan iyo labaatanka awey ee mujaladka toddobaad ama tarjamada xamaad ibnu zayda uguma dambaysa safxada ugu dambaysa kitaabka mujaladkaas ayuu kale dabi fiican ku yaalay oo kaba mid yahay wakiic hadduu idlaaqo ama abu nucaym iyo waxaa lagu xambaaraya sufyaan thawri abi isxaaqna waa ninkii marka dhaweyd aan soo haynay abi isxaaq asadiici waa ninkii wada haysta camr bni cabdillaah can ilbara bni cazib qaala wuxuu yihi maa ra'aytu maan arag min dii limatin eeg markii horena wuxuu yihi cadiimu ljummati ama cadiima aljummati ilaa shaxmati wadunayn nin lima u saaxiiba eeg limadana markii dhaweyd waxaan soo sheegay jummo iyo limo iyo wafraa jira wafradu waa inta ugu yaroo timuu markay dhegaag ku joogaan baa wafra la idhaahaa limaduna markay dhegaag ka dhaadhacaan weli garbaana aanay gaadhinba taas bay lima yidhaahaan waa naazilan jummaduna waa timaha ilaa garbaha gaadhay rasuulkii ilaahayna intaba sifaadka way noogu timi baraa markii hore wuxuu yihi cadiima aljummati ilaa shaxmati udunayhi imakana mindii limatin buu yihi waa nin yar kala duweyne laakiin markii dhoweyd baan idhi ilaa shaxmati udunahi cadin baan kaga tacaluqinaynaa marka hadhow ishkaal naguma imanayo taa horaan ku soo fasiray cadiimaljummati jummadiisu ama halabtiisa iyo timihiisaasi mid ay weynyiin buu ahaa ilaa shaxmati udunahi ilaa dhegaan marka laga gaadhayo laakiin waxaa intaa ka dhaadhacsanay intii hore kama khafiifsanay imakana ninbuu tilmaamayo taasi waa intii timu ay u badnaayeen baa xadiiska hor ahaaye timahan dee ka dhaadhacsan dhegahaba weeye in khafiifa haba noqdeenoo timaa badankoodii dhagaha ku joogeen haddaba maan arag buu leeyahay min dilimatin oo fii xublatin xamraa badlad ama xullad af kuma sugan oo axsanan ka qurux badan min rasuulilaahi sal allahu caleyh wasalam lahu shacaru tima isaga u sugnaa yadribu garaacaya gaadhaya weeye garaacitaanku gaadhaya mankibayhi waa jummadii ee awqaadda qaarkeed hadduu gooyana waa ka yar sog ka gaadnaanintaa bucaydu maa bayna almankibayni oo huwa rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu calayh bucaydu maa bayna almankibayni waa tasfiirba labada mankib inta u dhaxaysa mid yar kala durugsan buu ahaa lam yakun ma ahayn bilqasiiri ku dheer walaa bilqasiiri ku gaaban walaa biltawiili ku dheer dee dhexdhexaad mua waa alfaabi inagu soo noqnoqday iyadoo aan sheegayo casharka ka dambeeyana in tafsiirku inooguma iman waxyaalo badan xadaana maxamed ibnu ismaaciil xadaana abu nucaymin maxamed ibnu ismaaciil waa imaamkii bukhaari waana imaam aada ugu intifaacay marka la eego tirmidi khaasatan cilasha markay noqoto iyo taariikhda iyo umuurahaas oo kitaabkiisa cilashabu ku yidhaahaa waxyaalaha aan cilaleen kaba hadlay ee kitaabka jaamica ama sunanta aan kaba soo hadlay iyo taariikhda iyo waxyaalahaas inta badan horta kutubta taariikhda iyo cilashaan ka faa'iidaystay markaasuu idhaha intiisa badanna oo waxyaalihii dee aan weydiiyey ama kula munaadarooday bukhaari iyo maxamed ibni ismaaciil taasuu kaba cabira cilashiisuu saa kaba cabira markaa waa dee aad buu ugu intifaacay laakiin axaadiisa markaan eegna jaamica dhexdiisa uu kaba wariyey waa toban xadiisun toban xadiisune waxaa laakiin jaamica ku badan dee sidaan halkan aanu ku aqrinay kitaabkaase sa'altu muxamadan iyo qaala muxamadun iyo isaga ayaa jaamica markuu ama cila xadiis kaba hadlayo ama kokol magacii ama waxyaalo taas baa ku badan oo dee waa faa'iidadiisa kale ee laakiin axaadiista uu toosugaba wariyey muslim bukhaarina waa toban muslimna xadiis keliya oo abwaabta soomka kuma sugan oo axsuu hilaala shacbaana liramadaan laftigiisu yahay taas keliya ayuu muslim kaba wariyey kitaabka dhexdiisa muslimna xajbadaa keliya bukhaarina waa toban waa jaamica weeye halkanse maxaan haynaa caawa isagoo dee shamaa'ilkii wax kaga warinaya imaamkaas ee isaguna waxyaalo uu markaa malaa ka wariyo waa jira khaarija saxiixna xadiid uu bukhaari tirmidi ka wariyey baa jira bal markaa taasba weeye waxaana la idhaha bukhaari markuu bilaadaas uu kuba dhintay ku dhintay khuraasaan oo kale iyo wixii ka dambeeyey ninkii la odhanayo waaba khaliifadiisii hadday cilmi noqotay oo waraciyo zuhdi isagaabu ahaa tirmidiya wuxuu yihi marka xadaana maxamed ibn ismaaciil qaala xadaana abu nucaym qaaladana waa iska wadanaya culimada qaar waxay ka dhigaan ibnu salaax iyo dee inaan laga tegin halkan oonay habboonayn walow dee la yidhaah haddii lagaba tagana kollay dhib ma laha oo macnaa xadaana baaba dee macnaheedu qaala lana ay ka dhigan tahay wuxuu yihi xadaana abu nucaymin xadaana almascuudiyu qaala xadaana almascuudiyu can cusmaan bni muslim bni hurmusin can naafic bni jubayr bni mudcimin can caliy bni abi aalibin qaala anahu qaala qaaladaa dabadeedna anahu bay halkan dhigtaan kitaab ahaan way u xadfaan laakiin anahu waa oo la aqriyaa oo way jirtaa laakiin kitaab ahaan baa loo xadfaan maxamed bin ismaaciil waan sheegay abu nucaym waa nin isaguna kollay inoo dambeeyo laakiin fadl bnu dukayn baa laydhaha waana nin imaamo oo raggaa bukhaari iyo muslimiyaba ay wax kaba wariyeen oo imaam ahaa weeyo caalim ahaa mascuudina waa nisbo cabdullaahi ibni mascuud buu abtirsiinta kuba galaa oo abtirsiinta uu kuba galaa oo magaciisa cabdiraxmaan ibni cabdillaahi ibni cutbata ibni cabdillaahi ibni mascuud weeye waa nan atbaacu taabiciintii raggoodii kaba mida ama dabaqadii imaam maalikiya weeye waana nin bal matalan siisa kale siqa u ahaa ee laakiin intii aanu dhiman ayaa ikhtilaad kuba yimi culimaduna waxay ku kala soocaan markii hore dee baqdaad mar dambe uu yimi dadkii baqdaad wax kaga maqlay bay yidhaahaan bacd alikhtilaad bay ahayd ee qabla alikhtilaadna intii aanu baqdaad iman dadkii basre iyo kufiya wax kaga wariyey baabade adugu ahaayeen ayay dhahaan qabla ikhtilaad abu nacaymna kolle waa dadkii markii hore laba kulmayo xadiiskiisani waxba ikhtilaadka darar lama imanayo horta isaga xaggiisa siisa kala dee nin siqa ayuuba ahaaba ee ayma kala duwanna ama xadiiska way saxiix yeeleenba can cusmaan ibni muslim ibni hurmus kani waa nin kale oo dee isagu kaba warinaya laakiin ninkan xaafid xajar wuxuu kaba cabiraa fiihi leyn macnaa jilic waa nin dabacsan ama waa daciif ama odhan karnaa laakiin dacfigiisu dacfi adag maaha waa dacfigan aylaan ictibaar buu u suubadaa waa dacfigan xadiiskiisa haddii cid xoogaysa ama riwaayaad kale loo helo xadiiskiisa uu xasan noqdo ama isagu haddii uu xadiis kale oo isagaba yar dabacsanaa isaga riwaayadiisa ay xoogayn karto macnaa mutaabacaadkii iyo shawaahidiya ayuu galaa waa nin adigu xadiisiisa la qoranayo ictibaar uu suubado xadiiskana dee durub kalu inoo leeyahay saas baa xadiiskani oo ama uuba inoogu sugnaanaya can naafic ibni jubayr ibni mc isagu waa taabiciintii adugu laakiin quraysh wey jubayr ibni saxaabigaasaan waa nin caalimana uu ahaa can caliy bni abi aalib qaala lam yakun ma ahayn annabiyu sala allahu calayh wasalam biltawiila ku dheer mu ahayn walaa bilqasiira ku gaabanna ma ahayn intaa waan soo aragnay shatnu lkafayni waalqadamayni labada kaf iyo labada qadamna middee ama ay hilibkoodu buuxo oy adadag yihiin buu ahaa oo kafafkiisuna shatna inta badan waxay kaba cabiraan khiladka waa iyagoo dee farihii iyo gacantiisi iyo baabacadiisi ay buuxdo yar nooc adaygna ay leeyihiin labada qadamna waa labada qadamo shatin macnaa khilad bay kuma fasiraan waana waxa noo dambeeya laakiin xadiid isna saxiixa inoogu sugan oo anas ibni maalik baa lahaa maan taaban rasuulkii ilaahay salawaatullahi wasalaamu caleyh kafkiisa wax ka jidhac xariir iyo diibaaj iyo wax ka jidhacsan maa taaban culimmaadkay ku jamciyaanna waxaaba weeye ee abuur ahaan iyo dabiic ahaan taas buu ahaa luyuudada iyo dabiicsinadaas uu sheegay anas ibni maalik xadiidkaa kaleba laakiin marka uu ama dee jihaad galo ama hawl uu qabto iyo safaraya wax gacmihi kuma qabto ayaa qiladkan ama shasigan imanayeyba oo bal shasil kafayn walqadamayn daxmu ra'si madaxiisuna mid uu wenyay buu ahaa oo madaxiisuna uu wenyay had iyo goor waxa la yidhaha waa calaamatu najaaba siqarka iyo marka waxay dhahaan maqilat alcaqliya waxay kuma sifeeyaan waa dee dimaaqa buuxa iyo caqli marka calaamadii iyo deba taas bay ahayd dakhmu raas dakhmu karaadiisi karaadiis waa jamcu kurduusin kurduusna wasankiisu waa cusfuur oo kale waxay dhahan waa ru'uusulcidaam ama meelahan ay isaga yimaadaan oo kale iyo lafaha madaxyadood oo kale iyaguna mid ay buuxaan oy roonroon yihiinba ayaabu ahaa waana inoo dambeeya inshaalla casharka dambe tawiilu lmasrubati masrubadiisuna mid ay dheertu ahaayo masrubada waxay leeyihin waa timaha dadka kolkol ay qaar laabta iyo waxyaalaha laabta maha ee waa in yar oo dhuuban oo halka laabta inta ka bilaabata ilaa xudurtiisa iyo gaadha oo hadda laabta ma kuma jiraan waa wax yaroo khadbu dhuuban ama fadar yaroo saa u jeexan oo kale oo iyo timo u ku lahay intaas oo ilaa xudurta gaadhaysay jirkiisa kale muu lahay intaas laabtiisu xataa ma ilaahayn oo laabtiisa timo saas kuma sugnayn waa timo yar oo dhuuban oo liid sidaasu ah oo ilaa gaadhaya halkaas ayuu ahay masrubadiisaas ay dheertay ra'duna eeg way damisatay almasruba weeye haddii almasraba la yidhaaho ee macno kalay masrabada iyo waxaan matalan dabada oo kale halkan ay wax kaba soo baxaan intan dee adigu ay markay wax kaba soo baxaan intaas baaba masraba luqada carbeed laba yidhaaha ama malawadka oo kale ayay masraba luqada carbeed la yidhaha taasi waa ra'da fadxisan masrubase waa khadkaas daqiiqa ah ee markaa lid yar oo saa u dhuuban oo timawo intaa laabta kuma laha idaa masha hadduu socdo takafara waa iliilanayo xagga hore u iilanaya takafu'an waa masarkii un kaanama yanxadu waa tan tafsiirkeedi si wuxuu ka dhaadhacayo min sababin meel sare oo meel xuduur oo dhaadhaca uu saa uga dhaadhacayo sawaab kuwadii socodkiisubay taasi tilmaamaysa ayuu uga soconayay lam ara man arag qablahu rasuulka ilaahay hortii walaa bacdahu isaga dabadii milahu wax lamida man arag sal allahu caleyh wasalam kolley casharkan ku joojinayaa sanad baa ii yaala markaad eegay dabacaadkana sanadkaasi ma yaalo laftigaad aqreeya markaa waxa jiran oon sheegin aniga waa laftiga i yaal miibna waa i yaalla waa mukarar xadiisku inuu yahay ujeeddadu bati ima soo socdo ee sanadkan hore u raacsan xadiidkan sanadkiisii oo labaada ayaa ii taalo xadaanaa sufyaan bnu wakiicin qaala xadaanaa abi can ilmascuudiyi bi hada lisnaadi naxwahu bimacnaahu waa intaas oo macno uu yahay in sufyaan ibnu wakiic la idhahay oo sheekh u ahaa tirmidi xadiidka markii hore moxamed ibnu ismaaciil bukhaari buu ka wariyey bukhaarina abuu nucaym buu kaba wariyey abuu nucaymna mascuudi haddaba sanad labaad baa jiro kii hore ka caalisanba way ka tira yar yahay sufyaan ibnu wakiic nin la yidhaaho ayaa bay uu la siman yahay ayaa ka warinaya aabihii wakiic wakiic marka abuu nucaym buu la siman yahayo oo wixii mutaabacada la odhanayey qaasirahaba noqoto abuu markaa nucaymna aabihii wakiicna yuu ka wariyey mascuudigii markii dambe aan soo marnay ee ku jiray waana bi hada isnaadi isnaadka xadiidka intiisii kale naxwahu qaaliban marka xadiidka sidan oo kale sanad ay u soo qaataan haddaanu lafdigii uun uu yahay kii horena milahu bay yidhaahaan sidaan dee musalaxa kusoo aragnay hadduu la macnaye laakiin lafdigii aanu ahayna naxwahu bay yidhaahaan waxaana ii wada taallaba naxwahu bimacnaahu waana ta'kiidun waa kii hore macnihiisii bal waxaan leeyahay waxaan arkay laba nusqiya baan arkay mid waxaan filayaa intan yar eegay oo kumuu sugnayn inuu ku sugnaadaana kollay sawaab weeye waxaa la arkaa inuu dib idinka idinku soo celiyo sababtu sawaabka wey waxaan u laamay jaamicu tirmidi xadiidkaa horena isagaa wariyey xadiidkana uula soo dhigto sanadkana waa isku midu matigaa hore intuu saa ku wariyey ayuu sanadkan labaadna dhigtay allahuma halkan uu bimacnaahu raaciyunbaana naxwahu keliya uu ku gaabsaday taasoo bimacnaahuda ta'kiidka ayaana lama imani bal waxaan leeyahay waa taas amaa laakiin ninka warinaya sanadkii hore ayaa inoo sugnaa ee ciladii ku sugnayna waa taa ama wixii kuma sugnaana waa taa aan nidhi kole durukanuu leeyahay sanadkani laakiin sanadka ninka u horeeya sufyaan ibnu waqiic marar kalu inoo iman doonaa waa nin culimmadu ay daciifiyaanba ee laakiin xadiidka ayaa shawaahid kale iyo duruq kale laho lama ictimaadsanayo isaga naftiisaa dariiq mutaabaca ahaaye laakiin ninku dee wuu inoo iman doonaa markaasaad ogaan doonaa culimmadu maxay kuma daciifiyeen waa nin waqiicii weynaa imaamkaas inankiisii weeye waxaa loo daciifiyey marka dambe uu inoo yimaado taas uu inoogu iman doona axaadiid kale ayaan arki doonaa wallahu subxana wa tacala calaa aclam